wasiirka wasaaradda cadaaladda koonfur galbeed cabduqaadir yuusuf cabdinuur oo dah furay kulanka ayaa tilmaamay in kulankan uu yahay mid muhiimad weyn ugu fadhiya bahda garsoorka koonfur galbeed wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo ka daafurtay kulan saddex maalin socon doono kaasoo ku saabsan wadatashiga iyo istaraatiijiyada bahda cadaaladda kulankan oo loo qabtay bahda garsoorka koonfur galbeed ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya bahda garsoorka iyo laamaha amniga koonfur galbeed xeer ilaaliyaha guud ee koonfur galbeed aadan mukhtaar ayaa ka waramaya ahmiyadda kulankan shuruucan oo istaraatiijiyada cadaalad baxda cadaaladda eh waa shay eed muhiimsane waaye warkamay fadane warkana mabadiyaanu hakoobay ujeedka lasiinshaanaya may ah in aragtidii cadaaladda seenada doonto mustaqbalka inaysan aragtidin lasiin wareysado xog lasiin ku arooriyay su-aalaha lasiin weydiya ma ah samaal iska caadi ahoo tababar oo isna lasiin siyahay ma ah waa in aragtidin la arooriyahayo aragtidin la arooriyahay fikirkiin iyo la arooriyahay istiraatiijiyada cadaaladda soomaaliya see naqda doonto marka waa lasiin kubaahan yahay aragtidan inaysan basataan aragtida anka fayl anka wajahan fikirkii koonfur galbeed lagu arooriyahay isin hasiin xuladi wali dad ka dhan la weydii faysan lasiin weydiyaa waa labaatankii ka horeeya singatiin sida hadda agaasina sheegday lixdan qof oo la kulumaan ilaa koonfur galbeed oon lixdankaas qof iyo masiirsha cadaalad laga dhisi la fadaa marka aragtidii may la faday inaysan buraarisanaataan su-aalaha lasiin weydiyaa isina su-aalo kale inay weydiidaan inaysan cadaaladda qaabkii istaraatiijiyadii tiiyo sanadinin dhigtaan yanin ee macnaha wadada laka guuri doono mustaqbalka koonfur galbeed soomaaliya oo dhan gaar ahaan laakiin koonfur galbeed aragtidii isin hadda lasiin kufadahay saas hortan fahma wasiirka wasaaradda cadaaladda koonfur galbeed cabduqaadir yuusuf cabdinuur oo dah furay kulanka ayaa tilmaamay in kulankan uu yahay mid muhiimad weyn ugu fadhiya bahda garsoorka koonfur galbeed waxaan nasiib u yeelanay markiina labaad inaan halkan laga daafuro kasoo ay ka faa'iideystaan ku dhowaad lixdan qofood runtii wax meeshan laga soo bandhigayo oo keliya ma ahan guutaale iyo tiimkiisana iska imaadaan in lagu dul akhriyaan maaha wax loo baahan yahay waa fikrad oo afkaar dowladda koonfur galbeed saddexda gool oo ka kooban yahay waxaa matalay waa idinka wax laga soo xushay intaasoo population ah dadka laga soo xushay oo idinka ugu horeeya waa idinka inaad ku dhiiritaan afkaartiina labada kun iyo afarta iyo labada kun laba shanta iyo iyo soddonka waxa bahda cadaaladda oo maaragtay oo badin lahaa waa idinka afkaartiina inaad dhegeysa noqotaan oo keliya maaha inaad ku biirisaan qof alaal qofkii maaragtay afkaar ahaya oo fikrad ahaya ama wixii uu la kulmay oo maaragtay baxa cadaaladda inuu meesha kusoo bandhigo waxaa laga rabaa in laga guuro marka tii hore in laga guuro wixii afkaar ah xogta la aruurinaayo waa xog oo hadhow in lagu dhaqman rabo baxda cadaaladda oo guud ah marka daraal soo sootweysteen koonfur galbeed oo inta ugu horeeya inta fadhiisa waxaan ku boorinayaa inaad afkaartiinaan aada ku biirisaan maashiil aada noqotaan maskaxda aad shiishaan oo maskaxdii aada ka fikirtaan waxa meesha lagu soo bandhigay iyo waxa adiga aada kusoo talgashay oo maanta aada halkan u fadhiso u imaatay si kastaba kulankan ayaa lagu wadaa inuu socdo muddo saddex maalin ah waxaana inta uu socdo laysku dhaafsan doonaa afkaaro kala duwan